magaalada muqdisho ee caasimada dalka weliba lagu waday ololo nadaafadeed oo laka cirib tiro bacooyinka iyo qashanka deedsan xeebta welibana ololo isku kaaladeen dhalinyarada degmooyinka gobolka banaadir waxaanasoo ka dadaaleen reedxanagowka bilicda gobolka gaar ahaan xeebo isbedelka ku jira caasimada dalka ee muqdisho weliba usaa dhiirigeliyay korarka boqolaal dadweyne oy ondal xiiseedayeen xiibta liida maalinta jimaada haddana weliba muuqate in baahalangaba isku hilsaarowka bilicda deegaanka iyo faydhoorka siiyo bulshada aan ku badbaadan dhibaatooyinka dhanka caafimaadkae waxaana kumid ee dhalinyarada qeybta ku ah ololo nadaafadeed ee xeebta liida ayaa ku hadaleen sidaiyo aan ka dhalatay iyo muhiimada yeelatay in laku wada shaqeeya guud ahaanba nadaafada guud ee deegaanka magacaygu waa cabdisamed xasan sidcali saakay waxaa ku sugannahay xeebta liido annagoo ka soconno hay-adda m b d o waxaa halkaa maanta aa ka qabanaynaa waxay tahay inaa balastigyada ama bacaha oo xeebta yaalaan inaa ka nadiifino bacaha saamaynta ay leeyihiin cid kasta way ka warqabtaa bacaha halka mar la isticmaalo beri iyo baddabu saameyna ku leeyihiin bac haddii oo xeebta haddii la dhigo ee biyaha ay qaadaan malaayaga badda ku jirto ee madaxa ay u gasho quudkiisii iyo sidii wax uu raadsan lahaayna malahan mana iska bixin karo marka bacaha saamaynta ay leeyihiin waa ka warqabnaa saas darteed maanta waxaa waaye jimcooyin badan hore oo usoo qabanay saakina waa joognaa waana sii rajaynaynaa inaa maxalilaha aa ka qayb qaadanno deegaanka nadaafadiisa magacaygu waa sucaadin nuuna xasan waxaan ka mid ahay hay-adda m b d o waxaa maanta aad ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb qaadanay nadaafadda ama bilicda maxaa la dhahaa badda sidoo kale maandhaweed waxaan aad ugu booqanay isbeddelka cimilada weli wadnaa kaamka daraad kusoo sameynay haddana waxaan aan ku guda jirnaa maanta ama guda aan yacni aan ku howl jirnaa inaan badda liida aan nadiifinay ee howshan insha allah ay hor usii soco doonto ee waa mahadsantihiin magacaygu waa khtar asin maxamuud waxaan ka mid ahay tiimka howlwadeennada m b d o waxaan maanta imaanay xeebta liido oon jimco walba ka soo qayb galno oo aan nadaafino runtii dhallinyaradeenna iyo dadkeenna waxaan u dardaarmanaa inay waddankooda quruxsadaan xaaqdaan dhir ku beeraan mar walbana m b d o ahaan waxaan u taagannahay inaan dalkeenna qurxinno hadday noqoto ku beerista dhirta hadday noqoto nadiifinta xeebaha hadday noqoto nadiifinta goobaha lagu tuura bacaha kuwaasoo dhibaato ku ah dalkeenna iyo xoolaheenna intaba waxaan qof walboo dhallinyaraal ayaa dalkana cidikaama xigto adiga iskale dhiso quruxso ka ilaali waxyaabaha dhibaatada ku ah waddankeennu waa wadnaheenna wada shaqayn wacan maalmoo shalduwan ee usa ka jara toddobaadka waliba xeebta liida ee magaalada muqdisho caasimada dalka laka aragay dadweyne shalduwan oo ku shalkoya degmooyinka gobolka banaadir iyo guud ahaanba gobolada dalka xaanasoyo dal xiiseedayn xeebta